الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما الحال الثانية من أحوال التعارض xaaladii labaad ee axwaashii tacaarudka kaba mid ahayd fahiya xaalada labaadi waxa weeye an yakuuna inuu noqdo tacaarudkii bayna daliilayni laba daliil dhexdood oo khaasayni labaduba khaasa oo waxaynu soo maray markii hore oo xaaladii koowaad ahy ahayd in tacaarudka uu kaba dhexeeyo xaalada koowaad labadan daliil adigu bal markaa mutacaridooyinkaa laba daliiloo mid kastaaba caam yahay markaa bal duruqdii tacaarudka lagu suulinayay marka labada daliil labadabooda caam yiin baan soo aragnay iminkana waa labada daliilee istacaaruday innaga aragtideenna iyo daahirka iska hor imanaya ayaa mid kastaaba waa khaas ee cumuum ma laha marka wuxuu uhi walilkhuruuji kamaa taqadama sidii matiga inoogu soo hormara weeye walilkhuruuji bixitaanka laga baxayo min atacaarudi tacaarudka oo waxaa inoo muuqday ee innaga aragtideenna ama dee waxa weeyaan aqoonteennii untaas ha keento ama khalal xaggii fahamkeennii kaba ahaaday e tacaarudkaasa looga baxayaa duruqun duruq baa u sugnaatay buu leeyahay tacaarudka bixitaankii lagaga baxayay oo adigu waxaweya tacaarudka waxa lagu suulinayaa iyadoo duruqdu mar keliya aan la wada isticmaalayna ay tartiibsantahay kala horeynayso duruq wadooyin baa inoo furan alawalu dariiqa hore aljamcu kamaa taqadama in la jamciyo weeye kolleyna kol haddii tacaarudu jiro san horeba u soo maray waxa ugu horeeyee la eego ee lagu dadaalo bal in waxa ay noqonaysaa in laysu geeyo si labadii daliilba loogu wada camal falo oon midna loogaba tegin marka ka ugu horeeya ee tacaarudkii lagu suulinayaa in bal laysugu geeyo macne taca ay markaa labadoodiiba loogu wada camal falayo aan dee tacaarudkiina jirahayn taasba weeyo waa jamcin wa misaaluhu misaalkiisu ka xadiidu jaabirin fii sifati xajati nabiyi sala allahu caleyhi wasalam jaabir bni cabdilaahi xadiiskiisiiba weeye ahaa rasuulkii ilaahay xajkiisa si uu u dhacay iyo sifadii xajka waana xadiidka marka la eego xagga siyaaq ahaan iyo meelihii dee uu rasuulka ilaahay acmaashii uu la wada yimo o dhan axaadiidta baabka ku soo aroortay ugu taamsan uguna siyaaq fiican weeye oo rasuulka ilaahay markuu madiine ka soo baxay ilaa uu dhammaynayo xajkiisiibuu dee nuqdo nuqdo iyo camal camal uga hadlay saxaabigani daba xadiidkaas baa waxaa ku yimi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi sallaa inuu tukadayo adduhra salaadii duhur yowmanaxri maalintii ciidu naxrigeed bimakata maka uu ku tukaday oo jaabir bnu cabdilaahi ayaa wuxuu isagu xadiidkaa ku soo naqliyey rasuulka ilaahay markuu jamradii tuurtay hadigii badnaayee uu wadayna inta la wada qalay oo la gowracay weliba uu wax ka cunay dee markaas in yaroo wasladoo meel lagu wada kariyey marqin oo ka cabay adugu waxna uu ka dhadhamiyey ee weliba uu xiirtay ayuu maka u dhaadhacay salaadii duhur dawaafkii buu dee dawaafaye wuxuu ku tukaday ee maalintii yowmu naxri maka bal xadiidkaas waa xadiidkaas saxiixa muslim kuba sugan wa xadiid ibnu cumara radi allahu canhuma iyo xadiid ibnu cumaro annahu sala allahu calayhi wasalam sallaha inuu tukaday salaadaas biminan mina waa salaadii duhur rasuulka ilaahay laba xaj ma soo xajino haddii laba xaj iyo wax ka badan ay tahay waxaaba la odhan lahaa jaabirna sanad buu ka waramay ibnu cumarna sanad buu ka waramay markaa ficil bay ahaan layd aan tacaarud kaba iman oo afcaasha saasoo kale dee bal matalan tacaarud haddee labadii ay waqti aanay ku kulansanayn waxaweeyaan tacaarud ma yimaadeen imakaste waa xaj keliya uun dee salaada duhurna waa salaad keliya laba salaadood maaha maalintii yowmunaxrina waa maalin keliya laba maalmood maaha saxaabi wuxuu sheegayaa inuu duhurkii maalintii yowmunaxri maka ku tukaday saxaabina intuu maka ka soo noqday inuu mino ku tukaday waa soo noqodkiisii ayuu sheegay labada xadiisba muslim bay kuba sugan yihin marka wuxuu yihi dariiqa ugu horeeya tacaarudka lagu suulinayaa waa jamcin bayd soo maaha waa kan jamcinti qaala nawowiyu nawowi wuxuu ihi waa sharaxa muslime wajul jamci jamcin la jamciyo baynahumaa labadan xadiis wajkeedu waxa weeye أنه صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ضافه وضوافه للإفاضة ضواف في إفاضة قبل الزوال الزوال كورتي سو سعي لغم لها إنه قارن بها سعي سنو هرية ضواف كنبو لبيمي زوال هرتي ثم صلى وحوتك لي الظهر صلاة الظهر في مكة مكة أيو كتك في أول وقت أمرك ورسي قشي ووقت يدبلو يسيئون markuu tukaday dabadeedna suma rajaca ilaa minan mina ayuu dib ugu laabmay fa sallaa waa tukaday oo biha mina adduhra salaadii duhur maratan ukhraa mar labaad biasxaabi asxaabtiisii halkaa jooguu ku tukiyey xiina sa'aluuhu daalika markay taa weydiisteen oo bal waxa weeye kollay dee jamcintu nuuc ta'wiil baa iskagaba sugnaanaya ee laakiin inta jamcini suurto gelayso ee tarjiix iyo naski midna meeshii looma baahanayo waayo tarjiix iyo naskii labadii daliil mid ahaan baa lagu camalfalaya kii kale waa laga tegaya halkanse labadii oo la wada qaata ayaa kuba sugan xagga shareecadeedna wax dhibi ma jirto dee salaad icaadadeed oo ruuxba hadduu imaka meel kuba soo tukaday oo masjidkan oo salaadii subaxuu soo tukaday lagu jiro uu yimaado dee waxaa loo sunnaynayaaba dadkii inuu la tukado waa icaado salaadeed waana tan saxiixayn ay kuba sugantay mucaad ibnu jabal intuu rasuulka ilaahay la tukado salaada cishaay inuu qofkiisi dib ugu laabmi jiruu salaadii inuu tukan jiray isagii sunnay u ahayd waa icaado weliba jamacna rasuulka ilaahay wuu kula soo tukaday iyagiina salaadoodii faradkayd bayd marka haddii la yidhaah dee salaad baa la soo celiyey kolay waxaan helaynaa umuuro ayaan helaynaa shareecadii dee axwaal ay taasi ama jidaysantahay ama bannaantaan helaynaa labadii xadiis iyadoo sidaa lagu tawjiihaana way ka roontay in midkood layidhaa meesha laga saaro oo dee labadii xadiisna kol hadday sugan yihiin in haddii aanu midkood sugnayn ictibaar muu yeesheen kaasioo umaynaan baahaneen jamcin ee markan jamcinta aan u baahannahay waa markaan labadoodiiba suga inaan jamcintii u baahanaynaa bal marka haddaba sida lagu jamciyey markii hore rasuulku tukaday ayuu dawaa'if saxaabadiisi ka mid oo mina joogtoon weli tukan intuu soo gaadhay iyadoo weli waqtigii duhur joogo ayuu iyagiina tukiyey labadii xadiisna sidaasaa lagu tawjiiyeyo waa laba khaasna way ahaayeen tacaarudkan sidaasuu ku suulayaan athani kii labaad fain lam yumkin haddaanu suurtogelin aljamcu waa athani waa dariiqii labaade fathani ka labaadi naasikhun naasikh buu noqonayaa kii hore nasakhaya in culima taariikhu taariikhda haddii la ogaado macnaa haddii jamcini suurto geli weydo aan hellana taariikhdiio inay kala horreeyeen aan ogaano kii dambe ayaa nasakhaya kii hore taasuu noqon wa mihaaluhu qowluhu tacaala yaa ayuha annabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka allaatii aatayta ujuurahunna waa suuratu axsaab aayadda kontonaad nebiyow ina anagu axlalnaa waanu xalaalaynay waanu kuu fasaxnay laka adiga aswaajaka haweenkaagii ayaanu kuu fasaxnay oonu xalaal kaaga dhignay weeye macnaanu kuu banaynaan jeedaa waanu kuu banaynoo xalaal baan kaaga dhignay allaatii aatayta ujuurahun de intanuun may ahayn waa dumarkii aad meherka siiseed guursanaysay xalaal bay kuu yiin iyo dee qolooyinkii kale ee bal markaas sifaadka gaara lahaa banaati camik banaati cammaatik iyo khaali khaalaatik iyo wamra'atun muminatin in wahabat nafsaha linabiyin araada nabiyu an yastankixa khaalisata laka min duuni lmumin bal adigu umuuro in dumar iyaguna tilmaamayo sifaad lahaa baa rabbi subxaana wa tacaala u wada fasaxu yihi xalaal baanu kaaga dhignay taasi waa aayad waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisu yihi laa yaxilu laka laa yaxilu xalaal ma aha oo laka adiga anisaau dumar kuma banaana min bacd waa inta dabadeed oo dee kollay dumarka adiga ku doortay markii iyaga la dooransiiyey ee ilaahay iyo rasuulkii ilaahay iyo daartii aakhira doortay kuwa dabadood cid dumaro oo imaka dee inaad guursataa ay ku bannaantay ma jirtee iyaga ayaad ku koobnaanaysaa intaa imaka ku dooratay ayuunbaaba adigu aad qabaysaa laakiin cid kale oo dumarood guursan kartaa ma jirto walaa an tabaddala bihinna min aswaajin kolay labadii toodee mudaarica midxadfantoo asalka ficilku waxaa tatabadaleen oo laa yaxilu laka nisaan bacdu walaa an tabaddala ay tatabadala inaad bedelato bihinna iyaga waa dumarkan imaka aad qabto min aswaajin haween aad ku bedelato intaad midkood furto aad mid kale halkeedii soo geliso taasna kuuma bannaana walow acjabaka xusnuhunna kuwa xusnigoodu ha kuba cajab geliyeen bal markaa labada aayadood horta tacaarudu waa jiraayo midna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay aswaajtiisaas iyo qolooyin kale oo iyaguna sifaad loo u guursan karo inuu u banneeyey xalaal u yihiin aayaddanna waxaa kuga sugan bal min bacdu haddaan idhaahno waa kuwa dumarkee doortay waayo suuraddan baana takhyiirku kuba sugnaa ee rasuulkii ilaah ilaah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira doortay kuwaa dabadeed waa sagaalkii markaa uu qabay wax damboo dumaroo kuu bannaanood ku kordhin kartaa ma jirto iyaga haddaad midkood furtood mid kale halkeed soo gelisana kuma bannaano kol hadda iyaguba ku doorteen adna iyagaad ku koobnaanaysaayo taas lagu abaalmariyey iyaga doorashadaas ani adduunyo dooran hadday taa doortaan furaaq bay ahaan lahayd rasuulka ay kala socdaan rasuulkii ilaahay ay doorteen abaalkoodii lagaba dhigay in rasuulkii ilaahayna guurkiisii lagu koobo iyaga uun oo aanu iyaga mid intuu furo mid kale keeni karin kuwo kalena aanu guursan karin oonu la soo guursan karin dumar kale bal aayadda intaasay keenaysaa taa kalena fasax bay keenaysaa abal sida u wadaan eegaynaaye wuxuu leeyahay shaarixu fasaaniyatu tan labaad naasikhatun lilwaa tii horay nasakhaysa faxarama allahu tacaala ilaahay waa xarimay calaa nabiyihi sala allahu caleyh wasalam rasuulkiisii wuxuu kaba xarimay an yatasawaja inuu guursado calaa nisaa'i haweenkiisii korkooda oo dumarkiisa uu markaa qabay cinda takhyiir inuu kuwo kale la soo guursado taa ilaahay uu kaba xarimay walibaaxatu ibaaxaduna dallat calayha bannaanidana waxaad tilmaantay al-aayat lulaa aayaddii hore markaa aayaddan dambe ayaa nasakhday ibaaxadii hore ee rasuulkii ilaahay dumarkii guud ahaan loo baneeyey wahada calaa axadi alaqwaal wuxuu leeyahay aqwaasha aayadan ama labada aayadood ku sooray mid ka mida wey nin maxamed ibnu kacb ilqurad la idhaha mufasira qowlkii weeye kani oo kitaabkan uu tilmaamaya alyadaax linaasikh alqur'aani wa mansuukhi maki ibnu abi aalib leeyahayna waa ninka keliya uu kaba soo naqliyo iyadoo dhowr qowloo kaleo ka horeeya uu soo naqliyo ninkaas baa qaba aayadan dambe laa yaxilu laka nisaau bacdu inay nasakhayso aayaddaa hore inaa axlalnaa laka aswaajaka allatii aatayta ujuurahunna taas ay nasakhayso oo markaa waxa weeye rasuulkii ilaahay dee iyadoo markii hore xalaashaasi ay jirtay iyo ibaaxadaasi kol haddii doorashadaasna ay dhacday abaalmarinna ay ahayd inaanay u bannaanayn cid dambe inuu guursadaa inuu midkood furuu mid kale ay halkeedii soo gashana aanay rasuulka ilaahay u bannaanayn marka aayadan dambe ay naasikho tahay oo tii hore nasakhayso jamaacooyin kaba badan isaga oo culimmadii mufasiriinta ayd kaba mida salafkii ahna ayaa iyaga qowlkoodu wuxuu ahaaba aayaddan laa yaxilu laka nisaau min bacdi inay waxa weeyaan xagga nusuulkana horeysay aayadda mansuukhana ay tahay yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka laatii aatayta ujuurahunnana ay naasikhadii tahay oo markii hore ee dee takhyiirku dhacay inta iyagii lagu koobay markii dambe ilaahay haddana subxaanah watacaala rasuulkii ilaahay yaanu guursaninba wax dambe ma guursane uu u fasaxay markii dambeno fasaxu uu dambeeyey iyo taxliilku uu dambeeyeyba kole xadiis caaisha oo sunanta tirmidi kuba sugan oo ahaa rasuulka ilaahay muu dhiman ilaa ilaahay dumarka uu uga baneeyey wuxuu kaba doono taasna way jirtay qolooyin kale haddaba bal waxay qabaan aayaddaa hore inay tahay tii naasikhada ahayd tanna tii mansuukhada ahayd marka waxaa soo gaa meesha imanaya uun tartiibtii tii naasikhadayd baa tartiibtii ku horeysa tii mansuukhadaydna way dambaysa aayaadka qur-aanka ee ay yidhaahaan waa la naasakhaybana ee intooda badan ta mansuukhada horeyso naasikhadu way dambaysa allahuma halkan iyo suuratulbaqara labadii aayadood ee ciddada wafaadka ee waladiina yatawafauna wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wacashra waa naasikhadii iyadaana xagga tilaawada horeysa iyo tartiibtan qur-aanku inoogu qoran yahay oo aayaddan kala ahayd sanad inay dee mataacan ilal xawl aayadeedaas ayaa xagga tartiibta dambaysa iyo aqrinta dambaysa laakiin tii naasikhadeed waa taasoo markaa waxay yidhaahaanba suu suydiidqaankiisa bacd alculamaa kaba soo naqliyo labada meelood baa qur-aanka ku sugan walow xaafid meelo dhowra uu yar tatabuco ama uu baxdiyo fatxulbaari labada meelood baa aayadii naasikhadahayd ay aqrin ahaan horeyso oo tii mansuukhadahayd ay dambayso labada meelood baa qur-aanka kuba sugan kole abyaadii suyuudee beri dee waqti horey ahayd halkan dee koley aan kuba aqrinay iyadoo sharax yaroo koobanna uu laba socday uu kagaba hadlaya aayaadka qur-aanka ah ee waxa weeye uu qur-aanka ee adigu bal lagu tilmaami karo ama la odhan karo waa mansuukh oo kale markuu halkan ka hadlaya qowlkiisu muxuu ahaa wamaa cala almustafaa fi lcaqdi muxtadaru oo macnaa waxaa kaloo mansuukhii ah wixii rasuulka ilaahay laga xarimay xagga caqdigii dumar oo markaa ujeedadu markii hore waa laga xarimay inuu intaa uu qabo wax ka badan u guursado dabadeed ayay banna loo banneeyey oo aayaddii waa san tan damben sheegayno uu kuba soconayo ina axlalna laka aswaajaka inay maansukhadii tahay laa yaxillu laka nisaauna ay mansukhta wamaa cala almustafaa fi lcaqdi muxtadaru koley malaad barkin waraaqihii berigaan taa ku qorna waa haysataan bal markaa taasba wey kolley waana jiraan dee kutub tafsiir qowl labaad oo labadoodiiba muxkum lagaba dhigayo oo dee ibnu jariir iyana ay doortaan bal ibnu kasiiru ku tiriyo qowlka jayidka iniyo labadiiba naska baabkeed lagaba kaxeeyo bal matalan dee macaani lagu kala yar fasiro uun oo waxa weeyaan taasin bal iyadna way jiraan iminka waxaan leenahay qowlkan uu dhigtay waa maxamed ibnu kacb alquradi qowlkii dee qoloy badanna xadiidkaan sheegaya uu markaa xoogeynayo qowlkooduna waxay kuba tegayaan xaggan ah inay aayaddaa hore naasikhadii tahay arrinta imanaysana waa xaggaa tartiibta oo dee waxaa la midaba aaya labadii aayadood ee ciddada wafaadka oo iyaguna sidan u kala horreeyo adariiqu thaalisu dariiqii saddexaad idaa lam yumkin nasku nask haddaanu suurtagelin eeg marka hore waa jamcin haddana tallaabadii labaad waa bal naska baabkii in lagaba dhigo taasi hadduu suurtogeli waayo waa tarjiix fatarjiixu tarjiix weeye lakala raajix yeelo ومثاله مثال كيس حوي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقور سدي والحال وحلال استوى المحرم هين أي قور سدي حديث كاسبوي صحيح مسلم بكس وحديث ابن عباس ابن عباس حديث كي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقول صدي ميمونة والحال ومحرم ومحرم يعني وبخاري مسلم ومرك إنه يقنا درجة أهان يا حديث كان ابن عباس بحق الدرجة ذا كبصر ريكي يا رب إنه مسلم إنه متفق عليه ما بخاري مسلم oo haddii aan eegno laydhaa xadiidka muttafaqun caleyhi waa ka horreynaya kii muslim wariye ama bukhaari wariye in isaga la horreysiye ay tarjiixa laakiin dee taasi maha waqti kastaba iyo xaalo kastaba au qaado san oo kale ay dhacdaa way jiraanoo xadiidkaasi uu ka dambeeyo mid ka martabo hooseeye haddaba labadii xadiiseeg maymuuna waxay leedahay rasuulkii ilaahay wuxuu guursaday isagoo xalaalo oon muxrim ahayn oo cumradii uu ixraamnaag dhammaystay ibnu cabaasna oo isaguna maymuuna ay habaryar weliba u ahayd oo walaasheed baa dhashay ibnu cabaase isagu wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay guurkiisii uu maymuuno guursaday isagoo muxrim uu ahaa tacaarud baa markaa jira waa xaalo keliya waa guur keliya walibana laba xaalo aada dee kala fog weeyaanoo ruuxu markuu muxrim yahayna waa kan waxma guursan karo bal markaa labadna xadiise waa istacaarudeen waana xaalo keliya imaka naskhi baabkeed ma noqon karto in jamcin aan jamcinaana dee waxa weeyaan walow barhkood laftigan muxrime ibnu cabaas ay awileen laakiin daahirka kalaamka markaan eegno dee jamcintaasi ma jirayso dee bal markaa tarjiix markaynu u kacno duruq baa lagu kala raajax yeelay marka wuxuu uhi fayara waxay arkayaan ay ku tegeen jamcun jamaaco min ahlilcilmi ahlulcilmiga ka midi tarjiixal awali xadiidka maymuuno oo la raajax yeelo oo maymuune xadiidkeedana in rasuulka ilaahay markuu guursaday xalaal ahaa oonu muxrim ahayn in la raajax yeelo xadiidka ibnu cabaas kaba darajo sarreeya laga raajax yeelo maxay tahay taas walimaa yaatii umuuraha soo socda kow ana maymuunata maymuuna saaxibatu lqisati waa arrintan guurkan dee tii saaxiibadeedii ahayd waa qisadan ama waaqicadan laga hadlayo saaxiibadeedii weeye iyaday arrintani khusaynaysa walaa shaka shakina kuma jiro ana saaxiba alqisati qisada kalihi adraa inuu uga aqoon badan yahay oo uu ka og yahay bimaa jara lahu wixii isaga u dhacay fii nafsihi naftiisana waa wix isaga naftiisii kuba yimi min hayri dad kale oo arrintu ay warun kuba tahay dee ruuxii waxaan isagii ay khusaynaysay ayaa markaa ama uga aqoon badanba wa min qawaacidi tarjiixa tarjiixa qawaacidiisana waxaa kaba mid ah ana khabara saaxibi alwaaqicati waaqicada ruuxa leh ama dhacdada ruuxa leh khabarkiisu almarwiyati waaqicadii la warinayay muqadamun uu ka horeynayaa calaa khabari hayrihi heyrkii warkiisa uu ka horeynaya liannahu ruuxan saaxibu lwaaqica acrafu bilxaali min hayrihi xaalka isaga ka og heyrkii taasi waa suuro horta oo nuqdada koowaad wuxuu inoogaba dhigay maymuuna iyadaa la guursaday rasuulkii ilaahay guursaday dee khiyaarkeedii iyo ogyada ogaanshaheedii iyo markii hore la soo qaadkeedii aqbalkeedii baaba jiray marka xaaladan iyadu joogto iyo waxaan iyada khusaynaya dee ibnu cabaas iyo keyrkiiba way ka taqaanayba way ka ogeydba asal ahaan qawaacida tarjaaxay kaba mid tahay haddii meeshii ay istacaarudaan ruux isagu saaxib ulqisa ah ama qisadii adigu mulaabaso uun ku leh dee wuxuu gees qisadii ay kasoo gelaysiya waaqacadan iyo ruux isagu kaba baxsan in kan qisada isagu leh ama geesun daraf ugu ih uu khabarkiisa ayaa deyna isaga ka og wixi xaalkiisa kan kale ka horaynayo taasi iyadu waa noqdo tarjiix arrin labaad lianna xadiida xadiidkeedii mu-ayadun waxaa lagu xoogeeyey bixadiidi abi raaficna abi raafic xadiidkiisii radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي تزوجها إنه قول سدي والحال هو حلال نصغو حلاله قال وحيدي وكنت الرسول بينهما نكي ودحيا بنا رسولك إلهي أنه إيضا إيضا خطبة هاني دوني أتاناني إن أرنت قارسيو أني أمرك أدحي فأبو الرافع أبو الرافع رضي الله عنه موليه رسولك إلهي رسوله إليها ورسولك رسولك حق يدا أبدري yakhtubuha caleyh yakhtubuha isagoo doonayo iyadii dee la hadlaya oo kaba doona caleyh rasuulka ilaahay uba doonaya fa huwa isagu mubaashirin lilwaqacati isaguna waaqicadan iyo dhacdadan ruux la baashiray buu ahaa ibnu cabaasin laysa kadalik ibnu cabaasna sidaasoo kale maaha oo arrin labaad baa iyadna inoo soo korodhay xadiidkana tirmidi baa wariyey aburaafic baa wuxuu inoo sheegay ama uu dee inoo soo naqliyey inuu isaga maymuuna iyo rasuulka isagu u dhexeeyo rasuulku maymuuna isaga ayuu u diray isagaa la soo hadlay arrintii kasoo dhameeyey bal markaa isagaa u dhexeeyey waqtigan rasuulka ilaahay diray dee isagaaba dirayena waa ogaayo wuu la socday rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaanu sheegay rasuulku markaa inaanu muxrim ahayn ee taasna waa nin waaqacadii la baashiray oo rasuulka ilaahay laba socdo bal dee kan darafta kaba ahaayo waa kii uba dhexeeyey taasna maxay keenaysaa xadiiskiisu inuu ka horeynayo xadiidka ibnu cabaas xadiidkii maymuunana wuu xoogeynayaa oo taasna waa nuqoda labaad oo kaas bal nin kaloo iyaduna ayn koley yaziid ibnul asam oo ay habaryar u ahaydin maymuuna oo isaguna xadiidkii wariyey taabiciba haba ahaadee oo iyada kaba warinaya dee xalaal inuu yahay ahaa markaa rasuulka ilahi markuu guursayay isaguna uu jiraa saxiixa muslim kuma sugnaa arrin saddexaad ana maymuunata maymuuna iyo waabaa raaficin kaana baaliqayni qaangaadh bay ahaayeen waqta taxamuli alxadiid almadkuur arrintani markay dhacday ama xadiidkan ay xambaareen ay warinayeen dad waaweyn bay ahaayeen wabnu cabaasinna cabaasna laysa bibaaliqin walaa yarkac koob iyo toban jir laba iyo toban jir inuu hayo qaangaadh muu ahayn waqta taxamuli waayo waa surxi waa cumratulqado weeye sanadii toddobaad xajatulwadaac buu lahaa waxaan ku dhowaadayba waqtigaas markii xajkii dee nahasulixtilaam buu lahaa tanna saddex sanood bay kaba horeysay inankaa yar buu ahaa oo qaangaadh muu ahayn wa cinda alusuuliyiina usuuliyiinta agtoodana waxaa kuba sugan tarjiixu khabari raawi raawiga khabarkiisa in la raajax yeelo almutaxamili xambaaray bacda albuluuqi qaangaadh dabadii cala almutaxamili kii xambaaray qablahu horti lianna albaaliqa kan qaangaadhkii adbadu isagaa uga dabdi badan min asabiyi ilmaha yar limaa taxamala wixii uu xambaareen oo arrintanna waa arrin kale oo ah markay noqoto haddii laba xadiisa iskhilaafaan istacaarudaan mid raawigiisu wuxuu wariyey dee kollayna markan dambe laga sii warinayo waa qaangaadhun isagoo yar laax lagama warinaye laakiin markii hore uu taxamulay ee uu maqlay ayaanu qaangaadh ahayn midna markaa qaangaadh buu ahaa taxamulkuu ansaxayaa ilmihii yaraa kol hadduu tamyiis leeyahay laakiin werinta ayuunbaan ansaxayn isagoo qaangaadha mooyaane marka hore weritaanka uu isagu warinaya uu taxamulayo inuu sii gudbiyunbaaban ansaxayna marka hore laakiin way ansaxaysaa laakiin maxaa jira dee wixii yari lagu taxamulay iyo wixii weyni lagu taxamulay si looma wada qabanayo marka had istacaarudaan oo iska hor yimaadaan ruux isagu xadiidkan maqlay intii uu qaangaadhay isagoo weyn adigu maqlay qaangaadhkii dabadiun iyo ruuxu qablalbuluuq maqlay marka dambe haba wada wariyeene waxaa la horreysiiyaa kan isagu bacdalbuluuq wax taxamulay sababto uu ka dabdi badan yahay ilmihii yaraa uga dabdi badan yahay wixii markaas oo ilmihii yaraa waxbaa laa dhaafi kara bal saddexda xaalaba maxay keenayaan xadiidkii maymuuna maanta in la raajax yeelo oo xadiidkii aburaafic laba socdo yaziid ibnulasam laba socdo laga raajax yeelo xadiidkaas saxiixayn kuba sugan ee barhkoodna laftiga wahuwa muxrim daakhilun fi lxaram iyo daakhilun fi shahri alxaraam iyo waxyaala saasa way kuba awiileen oo lagu jamcin karo oo qaabkii markaa ixraamnimadii ka baxayaan alxaal ahaliatu halkaasna maxaan kaba baxnay labada daliilee istacaaruday marka ay yihiin laba daliiloo labaduba wada khaasa duruqdii tacaarudka lagu suulinayana waa taa alxaal ahaliatu xaalada saddexaad ee min axwaali tacaarudi an yakuuna inuu noqdo weeye tacaarudku bayna daliileyni laba daliil dhexdood oo axaduhumaa midkood caamun caam yahay wal aakharu ka kalena khaasun khaas yahay kani aad buu u sahlan yahay duruq kala duwanna kaagama baahna inaad taariikhdii ogaatina kaagama baahna ee fa yukhasasu waa la khaas yeelayaa alcaamu caamkii bilkhaas horeynuu soo marray cumuumka iyo khusuuska mukhasisaadkii munfasilkaana waynu soo maray waana bal mukhasisaadkii munfasilkaa kasoo qadimaka halkan marka kaa mukhasisaadka munfasilka haddii dee nas baa caam isagu yimi nas kaloo khaasaa yimi ee waanay mowduuc keliya ka wada hadlayaan kii caamka ahaa ayaan waxaan ku koobaynaa kan khaaskaan ku khaas yeelaynaa afraadtiisi qayb ka mida ayuumaan kuba koobaynaa ama isagu ha horeeyo caamku marka hore wuruudka ama ha dambeeyo ee saasunba aba la yeelaya isaga arrintoodu way sahlan tahay amsilo hore waynu soo marray oo mukhasasaadkii munfasilka ahaa wa misaaluhu qowluhu tacaala waasaariqu waasaariqatu faqdacu aydeehuma bal tanba weye waa aayad waa caam iyada tani ruux kastoo saariqa horta dee waa cumuumo taa iyada taksiis kuma iman laakiin waxa weeyaan bal dee kii waxaday waxaditaanku dee wixii yaraa iyo wixii badnaaba tuugu baa la odhanaya saariq baa la odhanaya halkaasaa cumuumkii maka halkan meesha loo jeeda ay tahe wax kala iscaaridayaan fahadii laayatu aayadani dallat waxayna tusaysaa calaa wujuubi alqadci goyni inay waajib tahay fi lqaliili walkaiir inay ismu sariqa wuxuu ku rumoobayaa shayga yar iyo shayga badanba markaa ruuxii hadduu waxdo wixii haba yaraado nisaab ayaanu gaadhinbee lafdigan asaariqa ama asaariqa wuu ku rumoobayaa markaa taasi maxay keenaysaa hadduu wax yaroon macno lahayn oo nisaab gaadhin uu xado dee inay waa tuug markaasbe layidhaha faqdacu aydiyahuma gacantiisii loo gooyo taasi iyadu waa mid oo xaggaasaa bal imaka cumuumkaasi jiraan waxadiidu laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan xadiidkanba weeye saxiixayn kuba sugan laa tuqdacu lama goynayo yadu saariqin ku tuuga gacantii ilaa fii rubci diinaarin diinaar rubcii wax gaadhay uun mooye iyo fasaacidan wixii kasii badan macnaa xadiidkani muxuu keenaya in ruuxa marka tuugo wax loo goynaya ay tay inuu nisaab gaadho nisaabkii sariqada wixii uu xaday nisaabka sariqadna waa rubcu diinaar iyo wixii kasii badan markaas baa la goyn wixii nisaabkaa ka yar rubcu diinaar ka yar dee tacsiir kale iyo wax inay ku yimaadaan mooye gacantii looma goynayo aayadina maxay keenaysay dee magacii saariq uu ku rumoobayaaye wax yar iyo waxweynba in loo gooyo aayaddi waa caam tanna waa khaasoo dee nisaabkii bay khaas ku tahay yadullu markaa kani wuxuu inoo tilmaamayaa xadiidkani calaa taxdiid nisaab alqadr fayakuunu markaa muxuu noqonaya alxadiidu xadiidkii mukhasisan mid khaas yeelaya licumuumi alaayati aayadda cumuumkeedii calaa madhabi ljumhuuri jumhuur madhabteed markaan eegno dee waxa weeyaan aayaddii cumuumkeedii buu khaas yeelayaayo aayaddiina waa saariqu wasaariqatu macnaa waa kii saariq ahaayee nisaab wax gaadho xaday baan odhanaynaaye markaa gacantii la goynayo oo xadiidkan baa inoo khaas yeelay dee koleyna amsilo kala duwan halkii horeynu mukhasasaadkii munfasilkaa ayaynu ayaynu kuba laami doontaa anaynu ku soo marrayo dee nusuus caam ahayd oo waxyaalo khaas yeelayay oo munfasili ay ku yimaadeen oo markaa lagu fasiray sidii khaaska hore waatii aan amsilo usoo aragnay halkaa horea kaba helaysaan bal taasi aad bay u sahlantao haddii tacaarudkani uu ka yimaado caam iyo khaas uu kaba yimaado khaaskii baa la horreysiinaya un weeye taas oo xukumka khaaskii baa yeelanaya alxaalu raabicatu xaaladii afraad an yakuuna inuu yahay weeya tacaarudu tacaarudkii bayna daliileyni laba daliil dhexdood labada daliiloo axaduhumaa midkood acamu uu ka caamsan yahay min alaakhari ka kale min wejin marka dhinac laga eego wa akhasu uu ka khaasan yahay min wejin aakhara marka dhinac kale iyo wej kale laga eegana uu kaba khaasan yahay adugu waa kuwan ay dhahaan cumuum iyo khusuus min wejin baa ka dhexeeya cumuum iyo khusuus wejiyaa kaba dhexeeya oo waxay ka dhigan tahay uun eeg laba suuroy kala leeyihiin baa jirto kani suuro dee u gaaraho oo xukunkiisa laga qaadanayo kana suuro uu kala gooni yahay ka kale laakiin waxay ku kulmayaan suuray kuba kulmayaan suuro ayay kuba kulmayaan suurada ay ku kulmayaan baana tacaarudku kaba imanaya misaalkan intaa kuba ogaan doonaa kaas baa yidhaahaan cumuum iyo khusuus min wajhin ama dhinacna waa uga caamsan yahay oo waa kan suuro dee kan kale aanu shamlinahayn oo isagu shamlinayaa jirta dhinacna waa uga khaasan yahayoo dee kaa kale suuro uu shamlinayo ama suuro isaga hoos imanaysa oo kan ka baxsan baa jirta oo dhinacaasna waa uga khaasan yahay marka ay suurooyinkay kala lahaayeen isma tacaarudayaan oo midkaas dee xukunkeeda daliilkaasaa laga qaadanaya ee meeshan ay ku kulmayaan ee labadoodii isugu yimaadeen taas baa tacaarudku uu ka imanayaa taas baana dee ay noqonaysaa si in la jamciyo in loo baahan yahay ama dee bal markaa tacaarudkii in la suuliyo marka tii buu inoo sheegayaan fayujmacu waa la jamcinayaayo baynahumaa labadaa daliil dhexdooda waxaa lagu jamcin bian yukhasasa in la khaas yeelo cumuumu kulli waaxidin mid kastaba cumuumkii oo minhumaa labadii daliil kaba mid ahaa bikhusuusil aakhari ka kale khusuuskiisa lagu khaas yeelo wa in dalla calaa daalika daliilun haddii wax daliilo taa tilmaamaya u jiro adugu kolkol bay taasi suurtogelaysaa kolna ma suurtogelayso siday inta badan suurtogelisaan waxa weeye kol haddii laba nas oo mid kastaa dhinacuu ka caamiyay dhinacna ka khaasiyey meeshii istacaarudaan waxaana isku tacaarudayaano suuradaa ka dhaxaysa ay tahay waxaan u baahanaynaa labada cumuum ay leeyihiin waa labada cumuum baa suuradan keentay inay ku kulmaan inay labada dhinacay kale leeyihiin taas iyagu dhib ma laha labadan cumuum ay leeyihiin in la kala raajix yeelo oo kolba cumuumka aan horraysiino ee la raajax yeelo ayaa kii kale lagu khaas yeelaya kaasaa khaas yeelaya kii kaleo markaa cumuumka la horreysiiyo mooyaane kii kale cumuumkii ayaa suuradan ay ku kulmeen laga saarayaa xukunkeedii oo waxa lagu koobaya un suuro aan taa ahayn oo adigu waxaan u baahanaynaa labada cumuum in la kala raajax yeelo ee kolley adilana waa lagu kala raajax yeelaya waayo tarjiix bilaa daliil isan horeba usoo marray ma dhacayo hadee shay baadiluu noqonaya marka aan labada cumuumid ahaan raajax yeelo ayay taas ama sidan uu sheegayo marmarkay aan isla kooban suurtogelaysa in mid kasta cumuumkiisii kii kale lagu khaas yeelo adigu dee ma khusuuskiisii kii kale cumuumkiisa lagu khaas yeelo labadoodii baa isku yar noqnoqdaan oo mid kastaba takhsiis kuma yimaado cumuumkiisii waa marmar bay suurto gashaa hadiyo goor ma dhacayso bal misaalkana waa kan wa misaaluhu qowluhu tacaala waaladiina yutawafawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية بوية سورة البقرة كبصوا فهذه الآية آية caammatun waa caam fil xaamil wagayriha tii uurka lahayn iyo tii aan uurka lahaynba inay cumuumkeedu waa shamlinaya oo ilaahay wuxuu yihi kuwaa dhimanaya idinka idinka mida haween ka tegaya dee haweenkii ay ka tegeen tii uurka lahayd iyo tii aan uurka lahaynba lafdigan baa ku wada dhacaya oo shamlinaya dhammaantoodna maxaa laga dhigay inay afar bilood iyo toban habeen ku ciddo tirsadaan taasi waa xagga cumuumka ay leedahay oo xaamil iyo khayru xaamilba way shamlin khusuuskeedna wa khaasatun khaas waxay ku tahay bilmutawafa canha kuwani dee naagtii la furay iyada way ka baxsan tahay waa tii laga dhintay bay gaar ku tahay horta oo halkaa waa ka khaas laakiin caam hadday tan laga dhintay uur leedahay iyo haddaanay uur lahaynba ayaddii iyada markaas way shamlinaysaa hortaasi waa mid aayaddan kale wa qowluhu tacaala wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwii uurka lahaa cidabaxoodii waxa weye ajashu waa cidabaxoodii an yadacna xamlahunna inay xamligii dhigaan haddaba aayadana khaasatun bilxaamil eeg jaanib waa jaanibkii ka khaasnayd tii uurka lahayd bay khaas ku tahay laakiin maxay tahay caamatun fi lmutawafa canha wagayriha tii laga dhintay iyo tii kalebana caan bay kuba tahay marka labadan aayadood horta cumuum iyo khusuus min wejiga ka dhexeeya markaan eegna aayadda hore dee kol haddii tii uurka lahayd iyo tii aan uurka lahaynba ay soo gelayso xaggaa jaanibka waa cumuumkeedii laakiin jaanibkay khaaska ka tahay waa dumarkii laga dhinto inbay aayaddu kaba hadlaysaa xukunkeeda sheegaysaa tan kalena dumarkii uurka lahaa ayay wixii ay ku ciddan baxayeen sheegtay oo inay dhalaan oo uurkoodaasun ama muddadu ha dheeraatay ama ha dhowaatee ay dejiyaan taas baa ilaahay sheegay marka xagga khaaska ka tahay waa dumarkii xawaamisha unbay khaas ku tahay laakiin maxaa jira aayaddu haddii haweeney dan laga dhinta iyo haddii la furo labadiiba dee kol hadday uur lahayd xukunkeedii waa meeshuu imanaya marka maxay noqonaysaa labadii aayadood marka haweeneydii aanay uur lahayn ee laga dhinto aayaddii hore xukunkeedii noo caddaysay oo iyada taas tii horey khaas ku tahay hadal ma jiro oo aayadan kale dee inay shaqo kuma leho xukunkeeda kamay hadleen haddii haweenaydii ka soo qaad oo imika waxa weeye imika ay uur leedahay oo la furo iyadana aayadan baan xukunkeedii ka qaadanaynaa khaas ku ahayd labadaas suuro kuma kulmayaan tii uurka lahayd ee la furayna aayadan suuratu dalaaq ama suuratu nisaa ilqusra aday baadkood kaba cabiri jireen ayaa xukunkeedii aan ka qaadano u gaar ah in tii iyadu aan uurka lahayn ee laga dhintayna aayadda suuratulbaqara ayaynu ciddadeedii ka qaadanay oo u gaara labadaas suuro kumay kulmina way kala lahaayeen maxay kuba kulmayaan imanka labadii aayadood ay ku tacaarudayaanba markaas haweenaydii laga dhintay ee uurka lahayd ma afar bilood iyo tobanbaa ciddadeedu mise waa uurkan taas weeye halkan waayo aayadda suuratu dalaaqna waxay keenaysaa in uurka uun la eego ilaa intay ka dhalayso aayadda suuratulbaqarana waxay keenaysaa in afar bilood iyo toban loo tiriyo oo haddii ay dhasho iyadoon afartii bilood iyo tobankii buuxsamin in afartii bilood iyo tobankii ciddadii la sugo oo kale bal dee bal markaa taa loo tiriyo ishkaalkaa jira daraaddeed baa culimmada qaarkood ama saxaabada sida cali iyo ibnu cabbaas iyo lagaba soo naqliyey ay odhan jireen tactadu biaqsal ajalayn labadii aayadood baa labadiiba meeshii soo galeen labada ajalood kolba ta dheer ayuunbay tirsan oo ujeeddadu hadday dhasho hore u dhashona afartii bilood iyo tobankii way sugi haddii ay afartii bilood iyo tobankii dhammaadaan iyadoo weli uurlana uurkay sugi doontaa ayay markaa taas oo kale ay yidhaheen tactadu biaqsal ajalayn waa sitaa dee marka weliba dee ayimadaa waaweyn ee saxaabadii kamid ahayd barhkood laakiin waxaa jira masalada horta waa taas halkaa intay isku tacaarudayaan waa taa waana meel ay kuba kulmeen oo labaduba cumuum ahaan bay ugu yimaadeen labaduba cumuumkoodii unbaa keenay oo waa cumuumkoodiiba halka ay kaga kulmeen waxay kala gaari lahaayeen waa kala gaar marka maxay noqonaysaa inaan tarjiix u baahno labada keebaha raajaxa labada cumuum dabadeed markan kan raajax yeella baan kii kale ku khaas yeelaynaayo kii aan raajax yeellay unbaa xukumkii aan siinaynaa kii kalena xukumkii waan kala saaraynaa bal markaa waxa ay tahayna aayadan waayo xataa ibnu mascuud wuxuu soo gaadhay inuu ciddii baltaa ku diidan uu mubaahalo iyo habaartan laba galo taasoo kale in waxaanuu odhanayay aayaddan baa kaba dambaysay aayaddaas suuratu nisaa alqusrata kale kaba dambaysay marka waxa ay tahay dee xadiid saxiixaydna waa jiraayo aayadan dambe inoo xoogeynayo xukumkaa caddeeyey ee wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ayaa cumuumkeedii ka raajax yahay cumuumkii ayaan ka raajax yeelaynaa cumuumkaa tii kale umuurahaan uga raajax yeelayna ama dambayn haba noqoto saa ibnu mascuud lahaa meye ama dee arinta qadiyadii subeycat alaslami waatuu inoo soo naqlin doono oo dee meesha sariix ku ahayd nas ku ahayd rasuulka ilaah in caddeeyey ciddadeedii inay dhammaatay bal markaa maxay noqonaysaa cumuumkii aayadan ayaan ku khaas yeelaynaa tii hore ee waladiina yutawafuuna wayadaruuna aswaajan cumuumkoodii marka maxaan odhanaynaa waa dumarka iyagu lagadee laga dhimanaya ee ama ragga dhimanaya dumarkaba tegaya yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen bay ku ciddo tirsan waa maa lam yakunna xawaamila dheh haddaanay uur lahayn waayo tan cumuumkeeda ayaan raajax yeelo iyada cumuumkeedu saa weeye kol haddii haweeneedu uur leedahay ama ha laga dhinto ama waxa weeyaan ha la furo ciddadeedu waa wadculxamli un ama ha dhowaato ama ha dheeraate marka maxay noqotay kan cumuumkeedii ayaan ku khaas yeelaynaa cumuumkii tii horeo marka aayaddaa waxaan ka saaraynaa hore ee suuratulbaqara dumarkii xawaamisha ahaa ee uurka lahaa ee laga dhintay waxaan markaa xukunkooda taa ka qaadanaynaa suuratu dalaaq aayadan kuba sugan iyada waxaan ku koobaynaa waa dumarkii adigu aan uur lahaynun say doonaan haba noqdeen ama dawaatulaqra ha noqdeen ama yaanay noqonin ayay dee xukunkooda u noqon bal markaa aayadan cumuumkeedii baan ku khaas yeelay tii hore cumuumkeedii saasaana tacaarudkuu kuba suulay marka wuxuu fa yukhasasu waa la khaas yeelaya cumuum luulaa bihaaniyati tii labaad fatakhruju way baxaysaa alxaamilu min cumuumi luulaa tii hore cumuumkeeday kaba bixi watakuunu ciddatuha ciddadeedna waxay noqon wadca alxamli inay ay dejiso oy dhigto uurkeedii uun sawaaun kaant mutawafan canha mid laga dhintay haba noqoto ama hayraha ama heyrkeed haba noqoto waqad dalla calaa hada takhsiisi takhsiiskaa waxay noo caddeeyo ina tusay xadiidu subaycata alslamiyati haweenedaa subayca la odhanaya reer aslam waa sacd ibnu khawlo saxaabigaa la odhanaya markaa rasuulka ilaahay laakin ilbaa'isu sacd ibnu khawlo lahaa oo haweenaydiisii weeye annahaa wadacat way dhashay bacda wafaati zawjiha bilayaali ninkeedu markuu dhintay un habeenna waqti ka dambaysay bay dhashay ninbaa u yimi oo deetuu ku yidhi malaa waxaad doonaysaa malaa isagoo iyadoo aragtay isagoo arkay dee inay iska dumarku waxay isku qurxin jireen baa ismarmarisay ayuu yidhi malaa waxaad sidaadi oad guursan ilaa aqsal ajrayn ay dhammaato abu sanaabir ibnu backak nin la odhanayay ma guursan kartid buu ku yidhi waa nin saas ahayo malaa haddee damcno kaga jira iyada markaasay intay dharkeedii qaatay habeenkii markuu galay rasuulka ilaahay u timi oy tidhi markaastii bay u sheegtayoo faaftaha nabiyu sala allahu caleyh wasalam an tatasawaja inay guursato ayuu u fatwoodo oo wuxuu u sheegay kol haddii ay dhashay inay xalaal noqotay fadala dalika kaasi wuxuu inoo caddeeyu ina tusay calaa ana alxaamila tii xaamilada ahayd ee almutawafa canha laga dhintay hayru daakhilatin fii cumuumi aayati albaqarati aayaddii aayat albaqara cumuumkeedii inaanay taasi gelahayn ee ay khaas u tahay un dumarkii aan adigu uurka lahayn taas bal markaa cumuumkii laakiin suuratu dalaaq waa sideedaasoo iyada wax takhsiisi kuma iman ee tanunbaa cumuumkoodii la khaas yeelo halkii markaa uu ina lahaa bian yukhasasa cumuumu kulli waaxidin minhumaa bikhusuusi alaakhar taas siaan soo sheegayno kolkol bay dhici kartaa in labadii daliil mid kastaba cumuumkiisi kale lagu khaas yeelo mid kastaba takhsiisu ku yimaado laakiin suuradan aan hayno oo kale cumuumkii suuratudalaaq ma raajix yeelay dabadeedna isaga cumuumkii suuratulbaqara kuma sugnaa aayaddeeda ayuunbaa la khaas yeelo takhsiiska ku yimi laakiin suuratudalaaq cumuumkii aayaddan kuma sugnaa lama khaas yeelino isagoo cumuumku waa sidiisii wey الإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا كرمنا